ganacsadahana jabuutiyaanka ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan boore oo ka mid ah ganacsatada jabuuti ee ku noola dalka dibaddiisa ayaa waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka ay la nool yihiin shacabka jabuuti islamarkaana uu ku hayo maamulka uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele wuxuu ganacsadahani tilmaamay in shacabka jabuuti ay ku nool yihiin nolol aad u liidata islamarkaana aysan awoodin inay ka hadlaan dhibaatada ay wajahayaan madaxda maamulka jabuuti ayuu ku tilmaamay kuwa aad u xun wuxuu intaasii raaciyey in shacabka jabuuti aysan haysan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha iyadoona dalka uu soo galo dhaqaale aad u badan dhibaatada shicibka maanta haysata waa iska wada ogtihiin annaa xaggan aad baan uga xumahay inaan maanta xaggan ka sheego laakiin aad baanu la soconnaa inuu shicibka jabuuti maanta uu dhibaato weyn ay ku nool yihiin nidaamka maanta jabuuti jirana inay arimahoodaasi ay weliba maamulkooda uu aada u xun yahay aynan kariay kari laayihiin inay shicibka jabuuti inkasta oo ay dhaqaaluhu uu sare u kacay lacag fara badan ay dalka soo gasho haddana aada baan uga xumahay inay shicibka jabuuti maanta ay ku nool yihiin dhibaato inay ku noolaadaan bilaa kooraan biyo la-aan gaajo cadaalad darro iyo bilaa xornimo ganacsadahan oo sii hadlayay ayaa waxa uu dalka jabuuti ku tilmaamay xabsi dusha sare ka faydan isagoona tilmaamay in xitaa mas-uuliyiinta qaarkood aysan awoodin inay ka hadlaan xaaladda dhibaato ee haysata bulshada haddii ay isku dayaan in arrinkaasi ay soo hadal qaadaan ay xabsi ku mutaysan karaan wuxuu shacabka jabuuti kula taliyey inay tallaabo adag ka qadaan dhibaatada uu ku hayo maamulkani jabuuti oo dhan waxay noqotay xabsi iska furan oo saqaf lahayn oo qofkii la rababa intaa la qaado lagu ridi karo xitaa waxaa jirtaa inuu qofkii yani xaakimka ee hadduu xakumo si sharciga hadduu wax ku qabto uu shaqadiisa qabto in isaga laftiisa la qaado oo la xidhi karo yaa dhacday jabuuti ummadda jabuuti maanta siday arrimahan ay iskaga xoreeyaan waxay u baahan yihiin inay tallaabo adag ay qaataan inay isku wada duubnaadaan inay ismuujiyaan inaynan raalli ka yihiin dhibaatada maanta lagu hayo ganacsadahana jabuutiyaanka oo sii hadlayay ayaa mar kale waxa uu eedeena duusha kaga tuuray madaxweyne ismaaciil cumar geele isagoona maamulkiisa ku tilmaamay mid fadhiid ah oo aan waxba u qabanaynin bulshada taas beddelkeedana bal iska daa inuu wax u qabtaa ee dhaqaalihii yaraa uu lahaa dalka ay shakhsiyaada yar urursanayaan halka bulshada jabuutina ay ku sugan yihiin xaalad nolol xumo ah isagoona tilmaamay in dalka uu ku soo noqon doono goortii la helo cadaalada buuxda oo bulshada deeqda anigu waxaan ka yaabsanahay yani madaxweynaha jabuuti ee uu haddana xukunkii uu qaatay kolkuu qaatay dabadeedna waxba uunan ku tarin muxuu ku falaya hadduu xukunka uu ku shaqayn kareen uu dadka wax ugu tari kareen muxuu ku falayaa ma waxay noqotay kursi la garab fadhiisto oo dad kale ay ku shaqaystaan wixii uu dalku maanta yacni dhaqaale hadday noqoto iyo hadday lacag noqoto ay dhowr qofi ay wax walba urursan karaan ay dalkiina ay gaajo ku dileen annaku jabuuti dhowr qof dhowr dhowr goor baa la dad lanoo soo daray sidaan dalka ugu soo noqono laakiin annaku dalka kuma soo noqonano hadduu dalku xor noqon waayo kolkuu dalku xoroobo ay jirto cadaalad iyaan dalka ku soo noqon doona hadduu ilaaha yidhaahdo maamulka jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele ayaa ka mid ah maamulada ugu faca weyn ee shisheeyaha muddo dheer ay ku soo shaqaysanayeen waxaana dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira mid dhaqaale iyo mid dhaqan uu ku haya bulshada ku dhaqan dalka jabuuti balse bulshada ku dhaqan jabuuti aysan awoodin inay codkooda ku cabiraan dhibaatada uu ku hayo maamulkan